madow lagu shubay qolkeeda daab ilkaheeda qalin eridka qad
bogaani bulsho ee raadiyaha bulshada waje waxaad ka dhagaysan kartaa sagaal eber dhibic sagaal f m sawdka bulshada waje qorraxdaynurka badanka waa tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel walbaad joogtaan iyo si walbaad noo maqlaysaan ba waxaan hawada idinka leenahay galab wacanoo wanaagsan waa galabnimo salaaso ay sii baxayso waxaana soo gelayso dhegeystayaal arbaaco taariikhda waa afar iyo labaatan bisha disembar sanada labada kun sagaal iyo tobanka meel walbaad joogtaan iyo si walbaad noo maqlaysaanba waxaan hawada idinka leenahay galab wacan oo wanaagsan barnaamijka iyaga galabnimo ayaan hastoosa hawada ee dhegeystayaal haabahan oo kale idinkugu soo maraya amaba idin soo marayo Een, barnaamijkan galabta waxaa marti igu ah haashim maxamed cilmoogo oo barnaamijka xeelkeenna in badan inoo lafagura eh, qodobadiisa ayuuna sidoo kale sii ambabaqaadayaa eh, sifo qodobo aad u wanaagsan oo sidoo kale faa'iide leh bulsho weynta bannaanka inaga wada maqlayso dhammaantood ay si wacan oo wanaagsan u maqlaan barnaamijka galabta waxaa toosa dhegeystayaal inkugu daadihinaya anigoo ah farsamo yaqaanka faraha fudud cabdiraxmaan cadow galab wacan oo wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay haashim galab wacan oo wanaagsan soo dhowow abcan wanaagsanaa walaalkay cabdiraxmaan Waa tahay.
Eh, acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi llah raxmaan raxiim waxaan salaamaya dadweynaha sharafta leh reer jeer anigoo ku salaamaya salaanta diinta islaamka iyo qiimaha badan oo oranaya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu meel walba aad joogtaan waa maalin kale alxamdulilah alshukr almul kale oo ilaahay fursad noo siiyey inaan isu imaadno annagoo isku wacyigelinayno barnaamijkii qiimaha badnaa ee xilkeenna oan aaminsanahay inuu aad iyo aad i anfacay Eh, maantana mawluucii aan sii wadayna ahaa sharciga countiga xukuma Eh, waxyaabaha uu qorayo oo Waa loo tahay.
baahan yahay dadweynaha inay fahmaan Mhm.
waxaan kasoo hadalnay county assemblyga iyo shaqooyinka m c s ka iyo governorka iyo shaqooyinkiisa iyo eh, ma aragtay maanta qodobkii afartan iyo faraad ayaan marayna Mhm.
Eh, waxaan ka hadlaynaa county secretaryga iyo dhinacii kale oo barnaamijkii fulinta shaqada dowladda countiga waa tahay sharcigana sharci u countiga wajeerka xukumaya kelix ma aha Mhm.
waa county government act ayaa la dhahaa waa sharcigii maamulayay dowlad goboleedka kenya ka jiro waa tahay afartan iyo toddobada dowlada dowlad goboleed oo Mhm.
kenya ka jiro Mhm.
ayuu xukumaya hagee nidaamka loogu talagalay in la xukumo Mhm.
ayaa la doonaya waa tahay marka dadweynaha markaan wax sharxayno Mhm.
yayna u malaynin inaan wajeer un ka hadlayno hagee sharciga guud ee kenya ee u yeelay ama loo baasmaareeyey inuu dowlad goboleedyada afartan iyo toddobada kenya k- ka tirsan Mhm.
ama ka jiro lagu maamulo loogu talagalay waa tahay ayaan sharxi haynaa waa tahay marka bismillahi raxmaan raxiim eh, waxaan ka hadlaynaa xafiiska county secretaryga Mhm.
county walba waxaa loo baahan yahay uu sharciga qorayaa Mhm.
in ay lahaato county secretary waa tahay county secretary waa xogyaha guud Mhm.
oo countiga waa tahay asaga ayaa shaqaalaha ugu weyn Mhm.
Eh, ninka shaqadaa la siinaya ama qofka shaqadaa la siinayo Mhm.
waxaa la rabaa in uu ahaado qof jaamici ah waa tahay oo toban sano oo khibrad ah Mhm.
xagga maamulka Mhm.
ee leh inuu ahaado waa tahay qofkaasi marka uu shaqada qo- la qorayo aqoontiisa jaamici waa inay ahaataa toban sano oo khibrad ahna uu lahaadaa xagga maamulka Mhm.
ee, ma aragtay mujtamaca Mhm.
markii aqoonta laga helo khibradana laga helo governaarka ayaa ma aragtay magacdhawaya dadka loo soo gudbiyey uu isleeyahay eh, khibradda iyo aqoonti waa leeyahay kadibna governaarka ayaa u gudbinaya county assemblyga county assemblyga ayaa baasmaaraynayo Mhm.
county assemblyga ayaa baas ayaa marinaya baasmaaraynayo waa tahay Eh, qofka asaga eh, hadduu shaqadiisa kasoo bixi waayena Mhm.
governorka ayaa awood u leh inuu shaqada ka tiro waa tahay ama ka saaro Mhm.
Eh, maxaa looga baahan yahay shaqadiisa maxay tahay county secretaryga waa tahay oo county secretary waa kelimad af ingiriis ah Mhm.
af soomaali haddaan isnahra ku fasira waxaa weeyaan xogyaha guud waa tahay ee shaqaalaha countiga u weyn Mhm.
asaga ayaa ninka shaqaalaha ugu weyn ah Hagaa.
countiga Mhm.
marka koowaad waa tahay asaga ayaa ninka shaqaalaha countiga ugu weyn ah Mhm.
asaga marka shaqadiisa waxaa waayay eh, county executive committeega markay isu imaadaan Mhm.
county executive committee waxaa la dhahaa wasiirada countiga waa tahay isku jirkooda Mhm.
shakhsi walba nin walba waa wasiir waa tahay isku jirkoodana Mhm.
waa guddiga maamula countiga Mhm.
oo loo yaqaano golaha wasiirinta waa tahay golaha wasiirinta markay isu imaadaan ee asaga ayaa secretary ka ah waa tahay miniteski ayuu diyaarinayaa Mhm.
wixii meesha looga hadlo Mhm.
ayuu diyaar ayuu ayuu sii qoraya waa tahay markuu sii qoro oo miniteska diyaariyo Mhm.
ee, wuxuu samaynayaa marka asagaa u gudbinaya wixii go-aan oo meesha ka soo baxa waa tahay idaaradda inay gaarta la rabay iyo meesha in la gaarsiiye la rabay Mhm.
asaga ayaa gudbinaya waa tahay
shaqo kasta oo golaha wasiiriinta countiga ay dhahaan qabana Mhm.
waa inuu diyaar u ahaadaa inuu qabto waa tahay Ee, afartaas shay Mhm.
ayaa shaqooyinka uu county secretary-ga haye ugu muhiimsan midda koowaad Mhm.
waa aabbaha shaqaalaha countiga Waa tahay.
shaqaalaha asaga ugu weyn Mhm.
midda labaad asaga ayaa diyaarinaya ajeendooyinkii iyo ma aragtay miniteski Mhm.
wakhtiga la shirayo Mhm.
dadka wasiir golaha wasiir shirka gola- golaha wasiiriinta wax shirkooda waxaa u weyn oo daadihinaya governorka waa tahay deputigana wuu fadhinayaa Mhm.
wasiiriintana way fadhinayaan Mhm.
shirkaasuu asaga secretary ka yahay oo wixii meesha looga hadlo ayuu qorayaa Mhm.
uu xafidayaa Mhm.
wixii go-aan oo meesha ka soo baxana Mhm.
cid alle ciddii la rabo in la gaarsiiyo Mhm.
asagaa gaarsiinayo Mhm.
waa tii saddexaad midda afaraadna shaqo kasta oo golaha wasiirinta u yeelaan Mhm.
oo ay qaba dhahaan Mhm.
ayuu inuu qabta ay tahay waa tahay county secretary-ga hadduu doono inuu iscasilo wuu casili wuu iscasili karaa Mhm.
Ee, hadduu inuu iscasilo ay tahayna waa inuu bixiyaa ogeysiin Mhm.
soddon beri ah waa tahay isagoo ogeysiintaas si Mhm.
qoraal ugu gudbinaya gofanarka Mhm.
shaqada hadduu k- doono qofka county secretary-ga ah inuu ka tago xaq uu leeyahay waayo wuu ka tegi karaa Mhm.
sharcigana wuxuu qorayaa hadduu go-aansaday inuu shaqadaa ka tago waa tahay waa in qoraal soddon beri ah uu gofanarka siiyo Mhm.
marka governorga eh, wuxuu eh, wuxuu sameynayaa markii shaqadan la qorayo eh, qofka ugu mac- uu u malaynayo inuu cilmigiisi iyo khibraddiisi ay sida sharciga ku qoran waafaqsan tahay Mhm.
eh, ayuu eh, oo- oo county public service boardkana eh, ay ansixiyeen Mhm.
ayuu isaga magacdhabayaa waa tahay
dadka waxaan ka hadlaynaa chief officerska Mhm.
chief officers county secretary-ga waan ka hadalnay Mhm.
ee governorga magacdhawayo ee hadduu rabo wuxuu u yeeran karaa dadka imtixaanka gelinaya dadka county secretaryada u qortay independent farm waa tahay oo asaga uu u yeertay waa tahay ee markii la qorana county assemblyga loo gulbinaya Mhm.
ayagaa ansixinaya Mhm.
ee markay ansixiyaanna ninka shaqaduu bilaabaya hagaag saddexdaas shaqo afartaas shaqo oo aan sheegnana wuu qabanaya waa tahay governorga waxaa kaloo awood u leeyahay as dadka chief officers kala dhaho Mhm.
p s na soomaalida ay u taqaano waa tahay ama sarkaalada sare Mhm.
oo dowladda hagaag chief officerska Mhm.
ee asaga ayaa xul- ee, co- county public service boardka ayaa xayidsiinayso Mhm.
in countiga ee, jagooyinkaasi ay faaruq yihiin waa tahay markay dadka soo qortaan Mhm.
dadka aqoontooda ay gaarsiisan tahay meesha laga rabo Mhm.
oo badanaa jaamici ah Mhm.
ee khibraddana leh Mhm.
ayaa arjiga soo qoranayo waa tahay kuwii county public service boardka imtixaanka markay ka qaadaan Mhm.
oo nimankanan ku ku qanacnay oo aqoon iyo noo muujiyeen khibrad Mhm.
ay governorga u soo gudbiyaan Mhm.
ayuu governorga magacdhabayaa kadib markuu magacdhabo uu xusho wuxuu u gudbinayaa baarlamaanka county assemblyga waa tahay ayagaa soo ansixinaya hagaag markay soo ansixiyaan Mhm.
kadib eh, shaqadoodii ayay bilaabanayaan Mhm.
Eh, nimankaasna waxay noqonayaan niman shaqa sarkaal sare waa tahay ee dowladda ka tirsan Mhm.
ee, shaqadooda guudna waxaa weeyaan shaqada maamulka administrationka loo yaqaano Mhm.
shaqada maamulka guud oo idaaradda Mhm.
ayay u xil saarnaanayaan Mhm.
ayaga ayaana dadka u xil saaran isticmaalka dhaqaalaha idaaraddooda waa tahay arrintaasna waa muhiim in la ogaado ninka chief officerga la yidhaahda Mhm.
ama sarkaalka sare ee dowladda Mhm.
waa ninka u xil saaran ama awood u leh isticmaalka ee, dhaqaalaha ama lacagta idaaraddiisa waa tahay
ee, gabanarka ee, wuxuu awood u leeyahay in uu shaqo wareejin ku sameeyo Mhm.
chief officerga ama sarkaalkaa sare Waa tahay.
oo idaaradda ka shaqaynayo Mhm.
meeshiisi intuu ka qaado Mhm.
idaarad kale wuu geyn karaa waa tahay Eh, ji- sarkaalkaas sarena eh, wuxuu awood u leeyahay ama ikhtiyaar u leeyahay inuu shaqada iska casilo hadduu shaqada inuu iska casilo doonana waa inuu waraaq ogeysiin ah oo qoraal ah Mhm.
gavanaarka Mhm.
uu- uu u gudbiyo Mhm.
ahey marka go- was- go- countiga wasiiriinta isku jirkooda waxaa la dhahaa golaha eh, ma aragtay wasiiriinta ee countiga waa tahay ayaga ayaa u xil saaran Mhm.
ma aragtay maamulka guud oo countiga Mhm.
Eh, marka ayaga waxay s- awood u leeyihiin Mhm.
in ay sameeyaan hagaag idaarad alla idaaraddii loo baahan yahay Mhm.
Eh, ayagaana sh- u magac dhawaya shaqada idaaradda ay sameeyaan eh, shaqaday qabanayso waa tahay Ah, golaha wasiiriinta ee guud ayaa idaaradday rabaan ayay samayn karaan Mhm.
u magac dhabi karaan shaqaday qabanaysana ayagaa sheegaya waa tahay inta inta ah, wasaaradood oo u maleeyaan inay loo baahan yahayna ayagaa magac dhabayo waan gartay Eh, wixii idaarad oon loo baahneenna Mhm.
ayaga ayaa burin kara hagaag Eh, waxaa kaloo ay awood u leeyihiin magaca idaaradda inay bedelaan Mhm.
waa golaha wasiiriinta waa tahay guddiga wasiiriinta Mhm.
Eh, ka- marka golaha islagolka ayaga ah markay shaqada aan soo sheegnay ay qabanayaan Mhm.
waxaa laga rabaa Mhm.
waxyaabaha ay fiirinayaan Mhm.
idaarooyinkaas markay samaynayeen oo Mm.
magacyaha ay u magacdhawaayeen Waa oo tahay.
shaqooyinka ay u yeelayeen Mhm.
in ay fiiriyaan eh, ma aragtay muctaadka bulshada ayaga ay hogaaminayaan Mhm.
iyo ma aragtay eh, waa arrinta koowaad oo laga raba Mhm.
in ay fiiriyaan waa tahay muctaadka bulshada Mhm.
iyo ma aragtay eh, shaqooyinka laga raba sharci ahaan Mhm.
wasaarooyinka inay qabtaan waa tahay waxaa kaloo looga baahan yahay golaha wasiiriinta Mhm.
countiga eh, in ay shaqada markay qabanayeen ay qalbiga ku hayaan inay muhiimta in dhaqanka shaqaalaynta Mhm.
countiga eh, uu noqdo mid ma aragtay ku salaysan isla xisaabtan Mhm.
iyo gargaar wanaagsanaan waa tahay ahey inuu ku salaysnaado Mhm.
isla xisaabtan eh, dhaqanka ay ku shaqaynayaan inuu noqdo dhaqan ku salaysan isla xisaabtan Mhm.
iyo gargaara bulshada loo gargaarayo waa tahay Eh, waa mid inuu ahaadaa mar walbaba eh, inuu ku salaysnaada isla xisaabtan kaa aan sheegnay Mhm.
iyo shaqada sidii laga rabay ma loo qaban haaya Mhm.
waa inuu ku salaysnaadaa Mhm.
Eh, si hadafka looga leeyahay eh, ma aragtay dowlad goboleedka Mhm.
oo ah bulshadii oo meel shay joogaanba Mhm.
gargaarka dowladda inuu gaaro ah waa tahay si loo gaaro hagaag waa in isla xisaabtankaa la helo Mhm.
waa in shaqa qiimin Mhm.
shaqa- shaqada sidii loo rabay waa tahay ma loo qabtaa Mhm.
waa inay ku salaysnaadaa shaqa Haga- qiimin hagaag Eh, waxaa la rabaa nidaamka ay wasaaradaha kala duwan oo dowladda ay u shaqaynayaan Mhm.
in mid waafaqsan shaqada iyaga loogu talagalay ay tahay waa tahay Eh, iyo shaqadii barnaamijka lagu horumarin lahaa countiga Mhm.
waxaa la rabaa nidaamka ayaga eh, maamulkooda loo qabanayo Mhm.
inuu ahaada mid ma aragtay loogu talagalay mid eh, bulshada dhibaatooyinkooda iyo marxaladooda Mhm.
wax ka qabanayso hagaag ahey mid loogu talagalay Mhm.
bulshada dhibaatooyinkooda iyo marxaladooda Mhm.
mid wax ka bedelaysa ama mid wax ku sidaydinaysa waa tahay waa inuu ahaadaa hagaag Eh, wasaaradaha shaqooyinka loo dhiibaya Mhm.
waa shaqooyin eh, muhiim ah marka waa inay noqdaan Mhm.
eh, ama loo maamulo nidaam Mhm.
ayagu laftooda wada shaqayn dhexdooda ay ka shaqa- ka jirto hagaag waa inay wada shaqeeyaan waa tahay oo iskhilaafsanaanin waa waa tahay inay isgarab ordin Mhm.
waa inay iska warhaayaan Mhm.
mid walba midda kale waxay samaynayso og tahay ay ogaataa barnaamijka ay ku shaqaynayaan uuna ahaada barnaamijkii lagu wada heshiiyey oo Mhm.
loogu talagalay gargaarka bulshada Mhm.
iyo horumarinta countiga Mhm.
Eh, waxaa kaloo la rabaa nidaamka wasaaradaha ay u shaqaynayaan inuu ahaado Mhm.
mid ku salaysan eh, nidaamkii dadweynaha talada dowladda looga qaybgelin lahaa Mhm.
mar walba waan sheegnaa kaalintan waa kaalin culus Mhm.
oo sharcigan cusub ku jirta waa tahay waa in nidaamka wasaaradaha ay u shaqaynayaan countiga uu noqdaa mid tiirkeeda uu Mm.
yahay nidaamkii bulshada looga qaybgelin lahaa talada dowladda oo ra'yigooda aad loogu qiimeyn lahaa waa tahay wawan waxaa kaloo looga baahan inuu noqdo Mhm.
eh, ma aragtay nidaamka loo shaqaynayo Mhm.
iyo meesha laga shaqaynayo Mhm.
in ay noqotaa Mhm.
meel diyaar u ah ama soo dhoweynayso ama cadaaladda iyo maskax furnaanta iyo fikrad dhiibashada mid u ron waa inay noqotaa Mhm.
ahey nidaamka ay wasaaradaha u shaqaynayaan iyo meesha laga shaqaynayaba Mhm.
meel diyaar u ah cadaaladda maskax furnida mabda'a dhiibashada waa inay noqotaa Mhm.
bal sharcigaas siduu u qiimo badan yahay bal dhowr Mhm.
ahey waxaas kulle waxaa loogu talagalay in dadweynaha i- eh, dowladda ay noqoto mid dadweynaha u gargaarayso Mhm.
waxaa la rabaa wasaaradaha i- iyo golaha wasiiriinta nidaamka ay u shaqaynayaan oo shaqadooda ay u qabanayaan mid ku salaysan saan sheegnay isla xisaabtan Mhm.
ee shaqiqimin inay ku salaysnaataa waa tahay waa in eh, golaha wasiiriinta iyo wasaaradaha nidaamka ay u shaqaynayaan ay noqotaa nidaam ku salaysan horumarka eh, countiga iyo bulshada waan gartay Eh, qorshaha bar- barnaamijka horumarinta countiga waa in mid inuu inuu ku salaysnaado ama ay ka shaqeeyaan Mhm.
kaasoo ah mar walbaba s- ku- ku loo wajahay eh, si maskax furan Mhm.
oo qiyaasan Mhm.
wakhtina ku salaysan waa tahay nidaamka ay dowladda u shaqayso Mhm.
waa inuu ahaadaa mid ku salaysan maskax furnaan Mhm.
eh, qiyaasni Mhm.
iyo wakhti mucayiban waa tahay because wa- wa- wakhtiga waa muhiim Mhm.
Eh, dowladda qorshaa u degan Mhm.
dadweynaha ag- a- abti ka soo qaadaa sanad walba oo Mm.
budgetka markii la qoondaynayo hagaa waxay tidhaahdaa maxaan iin qabanaa Mhm.
ayagaa soo sheego Mhm.
wixii loo ay sheegteena budgetka lagu dara Mhm.
budgetka marka lagu dara fulintii markaa imaado Mhm.
nidaamka loo qabanayo nidaam maskax furan oo dhaqaalaha lagu sama- lagu qabanayana dhaqaalo xisaaban wakhti mucayibanna la qabanayo waaye waa tahay wakhti mucayibanna la qabanayo la qabanayo hagaa shaqada la qabanayana waa mid ku xiriirsan Mhm.
ama ku xiran Mhm.
shaqadii guud oo countiga loogu talagalay inay qabato waa tahay mid aan countiga shaqadeeda ahayn ma aha in la qabto Mhm.
waayo shaqa shaqana waxaa iskale dowladda guud hagaa oo nairobi fadhida Mhm.
oo national government la Mhm.
afar iyo toban shaqo oo sharciga uu sheegayo toos u qorayna Mhm.
dowladaha countiga iskale waa tahay way kala qoran yihiin shaqooyinka countiga iyo shaqooyinka nationalka hagaa hantida countiga shaqada lagu qabanaya shaqada dowladda countiga loogu talagalay waa inay ahaataa Mhm.
marna ma faligelin karto dowladda countiga barnaamij eh, loogu talagalay inay qabato dowladda guud waa tahay waxaa ka mid ah Mhm.
eh, ma aragtaye dowladda countiga kenya powerlight ee shaqo kuma laha Eh, dowladda countiga securityga shaqo kuma laha waa tahay dowladda countiga iyo migrationka international affairs shaqa kuma laha aad u badan marka waa dowladda guud waa dowladda guud Mhm.
Eh, dowladda countiga secondary sc- education ee jaamacad ee jaamacad shaqo kuma laha kuma laha aad u badan ahey Mhm.
marka arrimahaas iyada ma fari hayweeyaasha qaarkood Mhm.
wajia mandera road iyo garisa mandera wajia road iyo Mhm.
shaqo kuma leh dowladda Mhm.
countiga Mhm.
dowladda countiga hantideeda marka waa inay ku isticmaashaa Mhm.
eh, wixii iyada loogu talagalay afar iyo tobankii shaqooyin Mhm.
oo schedule four Mhm.
oo lagu- oo qodob sharciga uu ku sheegay waa tahay nidaamka ay u maamulayaan golaha wasiiriinta countiga waa inuu noqdaa Mhm.
mid ma aragtaye ka qeyb gelinaya bulshada talada dowladda saan sheegnay Mhm.
eh, sababna u ahaanayo Mhm.
in ay bulshada qiyaastaa Mhm.
maamulka dowladooda waa tahay nidaamka loo loo wado waa tahay Eh, waxaa loo baahan yahay eh, dowladda nidaamka shaqada ay u wado Mhm.
reportskeeda iyo Mhm.
akhbaarkeeda hagaa inay uu noqdo mid dadweynaha lala wadaagayo waa tahay ahey Mhm.
nida- nidaamka ay u shaqaynayso Mhm.
inuu noqdaa mid akhbaarka horumarinta Lala dowladda wadaagayo ay dadweynaha.
la wadaagaysa dadweynaha aad u badan governorka laftiisa waxaa looga baahan yahay Mhm.
sanadkii waa markoo in uu ma aragtaye akhbaar ciiwan oo ku saabsan nidaamka ay dowladda u shaqaynaysa Mhm.
inuu u gudbiyo baarlamaanka county assemblyga waa tahay governorka sanadkii waa markoo Mhm.
ayuu sharciga sheegayaa Mhm.
in uu la wadaaga waayey Mhm.
bulshada reer wajeer Mhm.
iyo khaasatan county assemblygoodii Mhm.
nidaamka ay dowladdiisa u shaqaynayso waa tahay Eh, waxaa looga baahan yahay nada- wixii akhbaar inuu qoraal ahaada Mhm.
oo marka qoraalkaasi Mhm.
websiteka dowladda la geliya Mhm.
si nin walbaba u akhristaa Mhm.
waxaa imaaday eh, decentralized units Mhm.
kuwan la dhaho Mhm.
Eh, decentralized units waan soo sheegnaan u malaynaa maalin dhaweete waa tahay Eh, wax baan ka tataawanay hagaa Eh, waxaan ka tataawanay shaqooyinkooda inay tahay eh, decentralized units waxaa la dhahaa meelaha ma aragtayo eh, s- shaqooyinka lagu kubciyo dowlad goboleedka Waa dowlad tahay.
goboleedka nairobi bay kasoo guurtay Mhm, countiga imaaday mhm.
countigana waxaa la rabaa in lasii fidiyo xagee waa dirin fi- dirin u baahan in lasii fidiyo waa tahay waxay u baahan tahay in lagu sii fidiyo Mhm, subcountiski mhm, iyo woodadki mhm, Ah, in la gaarsiiyo mhm.
ayay u baahan yihiin waa tahay taasna waan soo sharaxnaan u malaynaya Aha.
Eh, fadhigeenni ugu dambeeyey arrintaas waan sharaxnaan u malaynaya soo mahayn En, kolley shalib imade maya goormaga ugu dambeysay halkan waa fadhigeenni kii ugu dambeeyey Ha, ani adiga.
ha aad u badan arrintaas waan soo sharaxnaan u Mhm, malaynaya aad u badan Eh, waxaan nire county assemblyga eh, in ab- urban areaska iyo citieska countiga ka mid ah Mhm, eh, sharci ayaga xukumaa jira waa tahay sharci ayaga xukuma Mhm, ayaa jiro waa tahay meel hadday magaalo weyn tahay Mhm, ama casimad tahay mhm, oo ay county ku dhex taallo mhm, nidaamkii magaalada weyn mhm.
iyo sharciga magaalada weyn iyo Mhm.
casimada xukumayay waa tahay ayaa lagu maamulaya xagee Eh, subcountiska eh, xildhibaan baarlamaaneedka laga soo doorto eh, ayaa ayagana la rabaa in la gaarsiiyo dowlad goboleedka ay gaarto Mhm, khayraadka nairobi ka imaaday oo countiga imaaday mhm, waxaa la f- rabaa f- gargaarkiisa iyo samafalka dadweynaha u hayo mhm, inuu sii gaaro subcountiska mhm.
subcountiska waa kuwe waa tahay subcountiska waxaa waaye degmo baarlamooyinka Mhm, woodska inay sii gaaraan ayaa la rabaa woodska waa kuwe waa kuwa laga soo doorta m c eeda aad u badan Eh, sharciga wuxuu sii qorayaa eh, tuulooy wardska wax wax ka sii hooseeyo Mhm, oo village units la dhah mhm, inay countiga lahaan karaan waa tahay county assemblygana Mhm, ayaa awood u leh mhm, in ay sameeyaan wax village unit la dhah mhm, aahey awooddaasi village unit waa tahay oo ka sii hooseysa wardka Mhm, waxaa iska leh county assemblyga awood u leh inay sameeyaan waa tahay aahey waa annaga hadda weli ma qabno Mhm, laakiin county assemblyga mhm, ayaa awooddaa iska leh waa tahay Eh, haddii in ay sameeyaan ay rabaan county assemblyga Mhm, ayaga ayaa sharci keenaya baarlamaanka mhm, sharcigaas markay keenayeen oo ay rabaan inay village unit tuulo village unit inay ka dhigaan mhm, arrimaha laga raba inay ma aragtay eh, madaxa ku hayaan ama fiiriyaan waxay tahay tirada cadadda dadka meesha ku nool waa tahay Eh, dhulka ay ku fadhido Mhm, Eh, bulshada meesha degan interestgeeda taarikhdeeda dhaqaalaheeda xeerkeeda iyo isgaarsiinta meesha waa tahay intanoo arrin ayaa la rabaa Mhm, inay madaxa ku hayaan mhm, haddii tuulada iyada village unit ay u qalmatana mhm, ayaga ayaa eh, ma aragtay samaynayo mhm, eh, sharci ku saabsan mhm, sidii meesha iyada looga dhigi lahaa waa tahay village unit xagee oo marka eh, village headman Mhm, ay ku yeelan lahayd mhm,
Eh, waxaa laga rabaa subcounty walbaba mhm, waxaa maamulaa subcounty administrator waa tahay dowladda nairobi fadhiday waxaan sheegnay inay ka imaaday nairobi Mhm, oo afartan iyo toddoba dowlad goboleed la sameeyey mhm, oo ay wajeer imaaday waa tahay oo afartan iyo lixda kale ay gaartay Mhm, wajeer markay imaado dowladda waxaa la rabaa inay duruqdo mhm, oo ay subcountiga tagto mhm, oo wardka ay tagto mhm, oo villageka iyo tuulooyinka ay gaarto mhm, macnaha governaga xafiise meesha ku yeelanaya ma aha waa tahay ama baarlamaanka meesha aadaya ma aha Mhm, macnaha khayraadkaa laga rabaa Hage.
yaa- yaa lagu wadaa mhm, iyo gargaarka mhm, iyo samafalka dadka waxay u baahan yihiin waxaa waaye eh, gargaarka iyo samafalka inuu gaaro waa tahay marka si uu u gaaro Mhm, eh, subcounty administrator mhm, ayaa loo xil saaray subcounty walbaba waa tahay subcounty administratorga ayaa ma aragtay wuxuu u xil saaran yahay barnaamijkii horumarinta subcountiga Mhm, wuxuu kaloo u xil saaran yahay mhm, gargaarki iyo samafalkii subcountiga waa tahay waxaa kaloo u xil saaran yahay asaga ayaa la rabaa inuu ma aragtaye eh, gargarka iyo samafalka iyo barnaamijka horumarinta Mhm, uu awoodda dadweynaha meesha subcountiga degan uu kor ugu qaado waa tahay asaga ayaa haddana u xil saaran barnaamijkii ee lagu dhisi lahaa eh, waradooyinkii isgaarsiinta meeshaas Mhm, Eh, waxaa kale oo ay shaqadiisa tahay shaqo kasta oo county public service boardka ay u dhiibaan oo ay ka soo qaba dhahan subcountigooda ayaa loo baahan yahay inuu diyaar u noqdaa ninka subcountiga administratorga ah mhm, asaga ayaa looga baahan yahay mhm, in uu ma aragtay sameeya ka qaybgelinta bulshada talada dowladda waa tahay asagaa barnaamijka u xil saaran Mhm.
marka ninka subcountiga qofka subcountiga administratorga la dhahayo Mhm.
nin aad iyo aad muhiim u ee waay waa waa tahay ninka u xil saaran horumarka iyo gargarka iyo samafalka iyo ka qaybgelinta bulshada talada dowladda xagga subcountiga waa tahay waa nin aad iyo aad waa ninka u dhexeeya Mhm.
bulshada subcountiga iyo dowladda waa tahay shaqadooda sida ay rabaan in loo in si- sida sharciga ku qoran inay u qabtaan inay u qabtaan baa la rabaa Mhm.
Sh- xafiiskooda in noole in- inna loo no- lo- lo nooleeya Mhm.
ayaa la rabaa waa tahay Eh, inuu nin subcountiga joogo oo dowladda indheheeda ah as bulshada iyo dowladdana u dhexeeya inuu ahaadaa la doonaya aad u badan soo ma fahmi Mhm.
shaqadooda sida loogu talagaloo sharciga ku qoran hadday u qabtaanna xagaag waxaana shaki ku jirin Mhm.
subcountiyaasha inay kor u soo kacayaan waa tahay haahay Mhm.
Eh, waxaa waaye marka subcounty administratorgana isagana eh, chief officerga ama sarkaalka sare Mhm.
oo isaaradiisa Mhm.
oo u xil saaran arrimaha decentralized unit Mhm.
ayuu hoos imaadaa kaasuuna amar ka qaataa waa tahay asaga marka waxaa kaloo ka hoos shaqaynaya Mhm.
ward administrator Mhm.
ward administratorga waa nin mutacalam ah ama qof mutacalam ah oo inuu aqoon u leeyahay xagga maamulka looga baahan yahay waa sida subcounty administratorga Mhm.
Eh, waxaana xu- xulanaya county public service boardka markii maaragtay arja loo wada geysado oo shaqadaa la qorayo ayaa ninka ugu wanaagsan oo shaqada u qalmo oo aqoonteeda leh khibradeedana leh county public service boardka ayaa ku dhawaaqaya Subcom- ward administratorgana wuxuu u xil saaran yahay woodkiisa Mhm.
intii hadda aan sheegno oo subcounty administratorga inuu subcountiga ka qabto ah Mhm.
ayuu ward administratorga loogu talagal inuu wardka ka qabto ah Mhm.
waxaa ka mid ah asaga ayaa u xil saaran barnaamijka khuseeya horumarinta woodka Mhm.
asaga ayaa u xil saaran barnaamijka khuseeya gargaarka dadweynaha waa tahay asaga ayaa khuseeya ayaa, ayaa u xil saaran barnaamijka khuseeya sidii dadweynaha awoodooda ee kor loogu soo qaadi lahaa si ay uga qayb qaataan horumarka woodkooda waa tahay asaga ayaa u xil saaran barnaamijka khuseeyo ma aragtaye ee, ee, hagaajinta wadooyinka ee, is- ee, ee, woodka Mhm.
asaga ayaa u xil saaran ma aragtaye shaqaalaha countiga ee meesha jooga waa tahay asaga ayaa u xil saaran ama qabanaya Mhm.
shaqo kasta oo county public service boardka Mhm.
oo guddiga shaqaalaha countiga ah Mhm.
ay u dhiibaan Mhm.
ninka kasoo qaban kara waa tahay oo count meesha wardkaas kasoo qaban karo Mhm.
waa asaga asaga ayaa u xil saaran na- isku xiriirinta dowladda iyo shacibka iyo ka qaybgelinta bulshada talada dowladda waa tahay xagga woodka Mhm.
marka nin shaqo aad muhiim u ee waaye Xagga.
haddii xafiisahooda la nooleeyo Mhm.
oo khayraadka loogu talagalo la siiyo Mhm.
oo idaarad walba oo meesha tegi isaga ay la xiriirto oo shaqadan aan sheegna ay wada qabtaan Mhm.
ilaasan waxaan akrinayna waa sharci waxaa waaye w- woodadkana way noolaan lahaayeen subcountisayaskana way noolaanayeen wayna noolaanayaan Xagga.
soo ma fahmin aad u badan Ee, waxaa waaye oo kale oo sharciga ku qoran xafiiska ninka la dhahaa village administrator Mhm.
villageyadii hadda aan sheegaynay oo y- ha- awood u leeyihiin baarlamaanka inay sameeyaan Mhm.
qofku haddii ay baarlamaanka sameeyaan annaga hadda wajeer kama qabna wax village administration la dhahe Mhm.
ee, waxaa waaye ninka u xil saarnaanaya village unit haddii ay baarlamaanka isku raacaan meel inay village unit noqoto waa tahay waa village administrator Mhm.
village administratorgana wuxuu soo qabanayaa intii hadda aan sheegnay oo uu qabani lahaa eh, ward administratorga tuuladiisa uu ka qabanayo Mhm.
badanaana wuxuu ugu xil saaran yahay eh, waa qof inuu qofka isku xiriirinayo maamulka iyo danta guud oo dadweynaha iyo tii dowladda waa tahay isu keenayo Mhm.
badanaana shaqadiisa waxay tahay nidaamku uga qaybgelin lahaa Mhm.
eh, eh, bulshada talada dowladda waa tahay eh, dadweynahana uu ku wacyigelin lahaa Aha.
in ay ka qayb qaataan talada dowladda hagaag Eh, waxaa kaloo saacadaynayaa in ma aragtay uu kor u qaado eh, awoodda dowl- dadweynaha si ay uga qayb qaataan horumarkooda waa tahay iyo wixii kale shaqo oo u dhiibaan county public service boardka oo ah shaqaalaha ma aragtaye eh, golaha shaqaalaha ee countiga Mhm.
Eh, as- qofka isaga ayaa looga baahan yahay haddii ka- sub- village unitska la sameeyo waa tahay village administrator ayaa looga baahan yahay inuu noqdo eh, ninka guddiga villageka ka shaqaynaya chairman ku ah waa tahay Eh, laakiin hadda annaga ma qabno Ma qabno.
arrintaasi Mhm.
Eh, marka weli eh, nooma ay hergelin laakiin way wanaagsanaan lahayd soo maaha way wanaagsanaan lahayd in la sameeyo Mhm.
waxaa kaloo looga baahan yahay countiga Mhm.
in uu yeesho eh, wax la dhaho county intergovernmental forum waa tahay county intergovernmental forum waxaa weeyaan Mhm.
eh, golaha Mhm.
isku xiriirinaya labada dowladood waa tahay i- wasaaradaha kala duwan ee dowladda countiga Mhm.
iyo iyo dowladda countiga iyo mid midda nationalka waa tahay ee golaha isku xiriirinaya waaye Mhm.
marka waxaa looga baahan yahay Mhm.
dadka sarkaalka oo national government ka socda oo countiga jooga Mhm.
way ka tirsan yihiin Mhm.
golaha wasiiriinta ee countigana way ka tirsan yihiin Mhm.
way wada shaqaynayaan Mhm.
waxayna ka wada shaqaynayaan Mhm.
nidaamkii labada dowladood shaqadooda ay ka qabanayaan countiga Mhm.
laysu waafajin lahaa Mhm.
hadalka aad ha loo fahmo waa tahay sarkaaliinta dowladda sare countiga u jooga Mhm.
iyo golaha wasiiriinta ee countiga Mhm.
in ay waxaa la rabaa ay yeeshaan eh, maamul la dhaho county intergovernmental forum Mhm.
oo ayaga isu keenayo Mhm.
si ay uga wada shaqeeyaan Mhm.
iswaafajinta shaqada muhiimka oo labadooda dowladood waa ay tahay countiga ka wada hayaan Mhm.
hadda county commissionaga Mhm.
dowladda saruu mathala waa tahay madaxweynuhu mathala waa tahay governaga countigu mathala Mhm.
governaga wasiiriin buu leeyahay oo wasaarada uu u dhiibay oo oo shaqooyin muhiim ah wado waa tahay county commissionaga iyo booliista iyo militariga iyo idaaradaha kala duwan oo nationalka ka socdo Mhm.
countiga ayay joogaan Mhm.
countiga ay shaqa ka qabtaan Mhm.
meeshay shaqada ka qabanayeen waa wajeer Hagee.
wasiiriintana meeshay joogaan oo countiga ee waa wajeer waa tahay markaan tusaale usoo qaadanna wajeer Mhm.
marka waa in ay lahaadaan eh, kulan ayaga kulminayo Mhm.
si ay uga wada shaqeeyaan Hagee.
nidaamkii ay isu waafajin lahaayeen Mhm.
shaqooyinka muhiimka ah oo labadooda dowladood countiga ay ka wada wadaan waa tahay
waxaa kaloo loo baahan yahay Mhm.
in ay wada shaqayn ka dhexayso si markaa shaqooyinka muhiimka ay wada wadeen Mhm.
shaqooyin iswaafaqsan oon isku dhacaynin inay ahaadaan waa tahay waa in ay isla- wada xiriirin fiican lahaadaan Mhm.
si xiriirinta labada dowladood xiriirka labada dowladood ka dhexeeya Mhm.
uu u fiicnaado Hagee.
W- iyo governorka ayaa marka chairman ka ahaanaya waa tahay oo forumkaasi governorka la rabaa inuu chairman ka ahaado Mhm.
kuwan kale oo nationalkana meesha ayay joogayaan Mhm.
eh, ayay fadhinayaan Mhm.
waxay ka sheekaysanayaan marka shaqadii countiga iyo midda nationalka oo sharci ahaan kale ah haddana sida laysku waafajin lahaa sida laysku qaban lahaa sida xiriirirka labada dowladood uu ku wanaagsanaan lahaa sidii labada dowladoodba waxay u shaqeeyaan gargarka iyo samafalka dadweynaha eh Mhm.
sida shaqada muhiimka loogu qaban lahaa waa tahay marka shaqadaas ayaa looga baahan yahay inay wada qabtaan Eh, maxaa noo soo heray
waa tahay waxaa inoo hartay shan daqiiqo shan daqiiqaa noo heray Mhm. hortan shan daqiiqa ka dhiman afartanka shanaa ka dhiman Mhm.
Ee, ma ku darnaa hal qodob baan ku mise- dari karnaa hal eh.
qodob baan ku dari karnaa Een, haddii shan daqiiqaad kusoo koobi kartid waan ku dari karnaa sifa labaatanka daqiiqa dambe dhegeystayaalka ugu faa'iidaystaan waxaa jira ee, sh- wax- shaqaalihii waxaan soo sheegnay waxaan u malay wax- ma raba inaan ku dheereeyo dadweynaha Mhm, mhm.
ee, barnaamijka marka intan ayaan ku waxaan rabaa ogeysiin- inaan fahansiiyo dadweynaha Mhm. Mhm.
ee, waxaan aan sharxayno waa tahay waxaa weeyaan qaanuunka xukumaye ee, ma Sharciga aragtaye countiga Mm.
dowladaha countiga Mhm.
Ee, waxaan sababtan u sheegahaynana Mhm.
waxaa waaye inay dadweynaha fahmaan Mhm.
in ay muhiim tahay sharciga kauntiyaasha waa hog- tahay lagu maamulo Mhm.
in ay fahmaan Mhm.
Ee, wajiha community radio oo idinka akheer allah in siiye Mhm.
ayaa barnaamijkan soo jeediya waa tahay waxaana dhaqaale in ku siiya safaaradda sweden sweden aad u badan Ee, barnaamijkan marka hore lix jeer unbaa uun sanadkii lasoo jeedin jiray Mhm.
hadda maadaama dadweynihii aad ay u codsadeen laba iyo toban ayaa laga dhigay waa tahay haddana raad- say dadweynaha markay soo wacayeen aan maqlaya Mhm.
waxay jecel yihiin in lasii wado aad u badan anigana codsiga unbaan dhiibaya Mhm.
dadweynow ee barna sababta waxaan niila fahansiinaya waxaa weeyaan Mhm.
mar walbana aan ku celceliyo Mhm.
in aad fahantaan Mhm.
qaanuunka waddankan ka jira Mhm.
oo labada kun iyo tobankii la bedelay waa tahay dadweynaha codsigoodana lagu bedelay Mhm.
sharciga idinkaad u codayseen in lagu maamulo hagaag inaad fahantaan Mhm.
waay barnaamijkan sababta loo soo jeedinaya waa tahay sababta kaloo loo soo jeedinaya waxaa waaye maadaama Mhm.
nin walbaba cunug yaroo lix jir oo hadda iskuul aadi kara uusan ahayn Mhm.
dadweynaha sharafta leh meeshay kala joogaanba countiga dadka haddana dhegaysanaya dad xoolaleey ee tuulooyinka iska jooga ay u badan yihiin oo Waa da tahay.
waaweyn waa tahay iskuulna dib u gale aan la dhihi karin Mhm.
in barnaamijkan loo soo jeediyo Mhm.
si ay u fahmaan waa tahay kutubka lagu maamulo dowladooda Mhm.
marka idinkana si fiican baad uga qayb qaadanaysaan aad u badan waxaa loogu talagalay jahliga in lagu bixiyo Mhm, inaanan been laguu sheegin mhm.
inaanan khalad lagaa dhaadhicinin waa tahay in ma aragtay adiga aad dhihi karta Mhm, aniga wax baan fahansan yahay mhm, dowladayda sharciga maamulo waan ogsoon yahay mhm.
gofanaga shaqadiisa waa saas waa tahay sooma fahmin Mhm, baarlamaanka shaqadiisa waa saas mhm, m c egaada waxa aad ku qabsan karto mhm, waxa aadan ku qabsan karin mhm, sooma fahmin Haga.
waxaan soo sheeg waxyaabo fara badan baan soo sharaxnay mhm.
sharci kasta oon soo sharcinayna nuxdiisa ama xundurtiisa waxay ahayd ulajeedada Mhm, in dadweynaha loogu gargaaro talada looga qaybgeliyo mhm.
xaqi ay lahaan ay helaan waa tahay hantidoodana si fiican loogu isticmaalo Mhm, tale ayaga aan laga qaybgelininna mhm.
mar walbaba sharciga xaaraan ay ka tahay waa tahay marka walaalayaal shar arrintan dadkana dhegaysta inuu sii bato Mhm.
oo idinka meel walba aad joogtaan aad sii faafisaan ayaan doonaynaa waa tahay waayo markaad cilmi leedahay shaydaanka waxaa la yidhi Mhm, diinta islaamka mhm.
ninka caalimka ee wuu ka cararaa hagaag wuxuu sababta uga cararayana waa aqoonta Mhm.
inuuna marna shaki iyo waswas iyo tuhun uusan ku ridi karin si toosa ayuu og yahay hagaag caamada ayuu doontaa Mhm, wuxuu caamada u doonanayana waxaa waaye inuu mar walba waswas iyo shaki iyo tuhun mhm, uu gelin karo mhm.
ayuu ogyahay caamo markaad tahay wuxuu ku dhahayaa weysadaada way khaldan tahay waa tahay wuxuu wuxuu ku odhanayaa istijada si fiican umaad soo qaadan Mhm, wuxuu odhanayaa islaamtaada ma aragta shaki fara badan buu ku gelin diintaada iyo iimaankaada uu shaki gelinaya waa tahay cilmi markaad baratana shakigaasaa meesha ka baxayo as- shaydaan baaba kaa cabsanaya Mhm, marka cilmigan aan akrinayno mhm.
waxaa loogu talagala inuu been uu kaa fogeeyo tuhun iyo waswas iyo dhaliil uu kaa fogeeyo nin asaga wax fahmay oo wax xukumi karo oo wax diidi karo waxna ogolaan karo waxna way jiraan waxna ma jiraan dhihi karo inaad noqoto ayaa loogu talagalay marka ku soo dhowaada barnaamijkii shanta daqiiqa waxaan rabay in guwaabiskaas inaan insiiyo aad u badan wabilahi towfiiq soo dhowaada waa tahay haashim maxamed cilmoogi aad u badan iyo aad u mahadsan tahay waana kaaga mahadnaqaya sida waacanood u lafagurtay een, qaybo kale oo aad u cusub oona wanaagsan eena ku saabsan sharciga countiga eh, lagu xukumo county government act loo yaqaano Eh, hagaag dhegaystayaal eber toddobo labo eber shan eber shan eber eber eber yaan aad naga soo wici kartaan dhanka fariimaha gaagaaban oo eber toddobo labo shan labo eber sideed afar sagaal afar qodobo aad u wanaagsan ayaa laga hadlay waxaa af carabka lagu dhuftay ama carabka la mariyey xafiiska county secretary-ga waa xoghayaha guud sidoo kale waxaa waxaa linkaga sheegay shaqooyinkiisa aad baa loo balbalaariyey sidoo kale waxaa laga hadlay chief officerska waa saraakiishan iyo sarsare ee dhanka dowladda ayagana qodobo ayaa aad iyo aad eh, dhankooda loogu lafa guray Een, sidoo kale waxaa laga hadlay maamulka een, subcountiyada waa subcounties Een, waxa uu haashim sidoo kale inoo sheegay dhegeystayaal eh, inay wanaagsanaan lahayd in eh, countiga uu lahaado village admin Eh, markaad fiirisaanna eh, maadaama countigeena wajeer uusan qabin laakiin ay tahay arrin aad u wanaagsanoo eh, in la gudagalo sidoo kale loo tilaabo qaada eh, dhankeeda ay wanaagsan tahay Een, barnaamijka adi ahaan maxaa su-aalaad ka qabtaa maadaama qodobkani hawada la soo mariyey ee sababta loo soo mariyay ay tahay inay- in adiga dhegeyst ahaan bulsho ahaan in adiga bulshada ka mid ah adiga kula rida een, shan sano kadib eh, sifa aad u fahanto dadka aad soo dooranayso shaqooyinka ay kala qabtaan iyo weliba een, shaqooyinkooda ay ka ahaan waxyaabaha xafiisyada ay ka kala hayaan ayaa si wanaagsan loo balballaarinayaa sharcigan sidoo kale uu kugu balballaarinaya sifa aad wax badan uga fahanto Een, marka arrinkanina waxaa hawada loo soo marinayo haashim maalin walba halkan aad ugu aragto Eh, waxaa weeye in adiga aad fahanto horta een, dadka waana iska dooranaa anaka ahaan eh, laakiin waxaa wanaagsan dadka aan dooranayno inaan fahanno yaa yihiin dadkani een, shaqooyinka ay qabtaan waa shaqo noocee Een, sidoo kalena eh, shaqooyinka xafiisyada ka hayaan een, ayaka ahaan maxaa laga rabaa anakana maxaan inagala rabaa dadkani inaan weydiino amaba ayaka ahaan aan kala doodno waa tahay eber toddobo labo eber shan eber shan eber eber eber ayaad eh, barnaamijka dhegeystayaal uga soo qayb qaadan kartaan fariin ayaa halkan isoo gaartay waxaa la yidhi haashim kama hadlaya arrimaha ku saabsan e c d da waa e c d da macallimiintan inta naasariga wax ka barto shalayna waxay qaadeen mudaaharaad waxa uu yidhi een, inta badanna waa la gacan bidixaynaya macallimiintani een, qodobkaas inuu ka hadlayaan jeclaan lahayo dhegeysanayay aad u badan iyo aad u mahadsan tahay eber toddobo labo eber shan eber shan eber eber eber ayaad dhegeystayaal barnaamijka uga soo qayb qaadan kartaan hallo wajeer community radio
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة
عبد الرحمن عدو واتهاي صاحب سلوانكو سلامي حسن نور بوعة حسن محمد واي حسن نور ما آلان كاو ما رعينا آلان ما أحسن تاي حسن محمد كوسر والكن نقص وعيسى بوعان كاسا واي عايا بوعة ما شاء الله هيا
مرتا ما نتايش ما آلان السلام يا هيا
إيه، وانين او قبير او سائد ومد او باهينا انده هيا
هورتا الصومالي ده واحد لبها وشيء دي بلان هيا
way ugu sababtahay soomaali ada heesta loo tiri aan wada tashan wada tashanmayna iyo tali kuu talin maayo aan kala tashana kala tashanmayna maqashay
waa tahay bal ku soo celi hal mar ee aan wada tashanna wada tashanmayna ay leeyihin aan kuu taliyo ii talisay aan kala tashanna kala tashanmayna haye
marka masahaashiina horta aada u maasan tahay adiga ee maadaama bulshada aad indhaha u furtay waa mahadsantahay sano ee ra'yiga hadda aad soo jeedinayso ama ee, dadkan aad indhaha u baahina dadaa si kale ku arkaayo horta khayr allah ku siiyo Waa saas.
haye Ee, aniga horta waxaan dhihi lahaa oo masaajin aan weydiin lahaa horta qabiilkan ku ceebtirnaa waay qabiil waa wax haddana anaga naga reebay ee, bulshada kale maxaa yeelay ninka haddii door aas yahay oo cid ee, qabiil yar aad ka dhashay doornimadiisi ama ragnimadiisi waxaa ee, gadafka ku dhufanaya oo qaranaya qabiil ka ka badan ama kalaf weynsan aa gadafka loogu dhufanaya haye
ee horta qabiilkan iskaga reebnaa anaga qabiil waa wax haddan daashadi oo wadamada kale naga reebay qabiilkan iskaga reebnaa waa tahay aad u badan iyo aad u mahadsan tahay xasan ee xasan booca waaye waxaan la hadlaya aadan insalaam xasan waanu ka qaadnay aad u badan iyo aad u mahadsan tahay qabyaaladii ay nagu soo noqnoqotay eber toddobo labo eber shan eber shan eber eber eber ayaad barnaamijka dhegeystayaal uga soo qayb qaadan kartaan hallow wajir community radio waan ka xumahay dhegeystahaasi si lama filanayo qadka uga lumi balse dhegeystaha qadka xiga haddii aan u baaqo hallow wajir community radio
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن عبد الله وانكم السلام rivers waan kaa qaaday dhankaayo giriftu kusoo dhawow barnaamijka آه عبد الرحمن عبد الله هذا كنت أدوان haye
هارتو عاوة هاشي معركتي وعلين معركة آد آد أرمي لو بعنا هارتو عاد كل وادي haye
معايا هارتو الشيخ أوفيساغان mhm
هارتو الشيخ أوفيساغان مسيق عصر كان عاد كل وادي وحاوي maanta qabiila ay xanuun horta ay isticmaalaan haye
dowladda xaggeeda marka la fiiri aha
wax ki chief officer ay qoreen moog wax kale horta meeshaas laga isticmaalo malaha haye
markaan waxaan leeyahay haashim eh, khayr allahasi waa hataa haashim keliya lama wadhahay macalin haashim haldaa macalin haashim haye Maasha Allah, maasha maasha Allah maxaa yeelay hindhihii oo reer baadiye dhammaala hindho u fur mhm
maxaa yeelay eh, hadda dawladdu wu- sharciga ay ku socotay iyo sharciga hadda la sheegayahay mhm
wax isu dhow iyo wax kalaba malaha haye
unukii aan islaynahayn unukii aan isdhamayn waa tahay
eedini dawladdan ku dilnin eedan dawladda saarnaa haye
markaan waxaan leeyahay eh, hurdada aan ka kacno meeshiina naga jira aan- aan maaragtay dad hadda hurdo kasoo kacyo biraari mhm aan noqono waa tahay
markaan aan isgacan qabsano meeshiina naga jira bal aan aan aan maaragtay aan u kacno oo macali haashimna maaragtay aan u yeerino oo bal hana soo dhex fariiste bal aan usii naana dhammaan maaragtay dhegeystayaalka bulshadeedna nabadba aan leeyahay adiga haashimna kaas ahaan aan insalaamno waan ka mahadsan tahay, Rivers.
qaadnay Khayr rivers labsi.
dhankaayo giriftu aad u badan iyo aad u mahadsan tahay saraakiisha sarsare qabyaalad ayay ku shaqeeyaan ayuu yidhi dhanka dowladda aad u badan iyo aad u mahadsan tahay hallo wajer community radio
halo gujar kumasodhow asalaamu calaykum
waa cabdillaahi cabdiyo kaasoo wacaya magaalada shiba cabdulaahi ribaa kusoo dhawo cabdulaahi barnaamijka walaala waa mahadsan yahay ah, ninkaas stuudiya fadhiya haye xaajin cilmooda waa mahadsan yahay waa waa tahay mahadsantahay cabdulaahi waxaan ku leeyahay Ah, hay
haddii m t a qalad kaa gala haddii wadan masarada qalad kaa gala haddii gafana qalad kaa gala meeshay reer baadiye kusoo dacwaanayiin Mm,
oo wax ay waxaas ay sotonkaas laga sixi kara mm.
ma isku xafiiska oo ah mise waa kala xafiis waa tahay waa lagu sheegaya insha allahu tacaala intaasaan rabaa in lii kala sheego aad u badan eedaada ma m c a ga mise waa ward administratorga mise waa governor dhammaantood ayuu yidhi
Ah.
kulligoodba aad u badan iyo aad u mahadsan tahay lagaga jawaabaya insha allahu tacaala ha ka fogaanin barnaamijka eber toddoba labo eber shan eber shan eber eber eber ayaad barnaamijka dhegeystayaal uga soo qayb qaadan kartaan hallow wajer community radio hallow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
maxaa buskaasoo wacaya maxaa tidhi
anigoo jamcaalaha buskaasoo wacaya jimcaala busbus kusoo dhawo barnaamijka
walaala waa ku dhawahay haye
horta hakan cilmiyo waa mahadsan haye
marka sina saa u sharaxaa shay waa tahay laakiin su-aalka meesha le waxaa tahay ma lagu dhaqmaa haye
dawladda ma ku dhaqmaysaa sharciga la sheegahay dadweynaha si loo sheega ma u dababalaan haye dhirka meesha dhirka baa ka jawaanka marka waa tahay
waa qabiilka haye ninka madaxdaas duulko ay ay ay sharciga la tiigsadaan ama xisaabtan lagu leeyahay maamaan kuwa qabiilka iska dhashay hadgaalimahay mhm
see loola xisaabtama marka waa tahay
marka halkan dhibka waxaa keenaya qabiilaa keenaya qabiilkabin kala waa marka waa tahay
dowladdana se markaan sharciga hadda si ma ku dhaqantaa wa waa tahay aad oo badan ayaad u mahadsan tahay sharcigani la sheegayo dowladda ma ku dhaqantaa dadweynaha dabagal ma sameeyaan qabyaaladna sidee loo ciribtiraa aad oo badan ayaad u mahadsan tahay hallo wajeer community radio waanu ka xunnahay dhegeystahaasi si lama filanayo qadka uga lumay dib ula soo qabso barnaamijka hallo wajeer community radio hello asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma ima cabdiraxman waan fiicanahay saaxiib sare soo dhowow waan dhow yahay hal su'aal baan qabaa nin xuseen haye kusoo dhowo barnaamijka waagberi magacaa waan dhow yahay xuseen xaafadda waagberi haye Aan waa- su'aalkii qaba waxaa ah haye dadkan dowladdu waa haystaanne haye waqti kambeynkan ay kakuruuda gatee haye eedda meeshas talmaayeed oyokumaaniseed waa tahay ha yiri waqti kambeynka haye
lacaga qaadanayna haye kulaha waa u gabanaya waxay noola qabtaan sugayn maxaa wala Ah. waa tahay waa tahay eedda annakamaan isa saarna ayuu yidhi wakhtiga n doorashada ay dhacdo n lacagaad ayaan qaadanaa n waa lacag ayaana la siiyaa haatanna waxaan sugaynaa isbeddel inoola sameeyo sababta aan u calaacalayn ayaan garan la'ahay ayuu yidhi aadoo badan iyo aad u mahadsan tahay hallo wajeer community radio
alo asalaamu calaykum wa calaykum asalaam waraxma
waa islaamay idaacadda iyo ninka julia fadhi kulliga waa islaamay waanu kaa qaadnay magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso waa labadoon jawhar nabadoon jowhar ku soo dhowo barnaamijka nabadoon
waa ku dhawaad haye
horta sharciga nina waa uu kasaa nina ma uu kasaaya haye
waa sidii loo wacyigelinaya ninkan kasayni waa inaad wacyigelinka ku barto aadoo badan
ilaa mida iga su-aali horta haye
ninka kasaay aha
ninka ka mid madaxda okaleto kaansooro n t a ninka kasoo qabto haye
xilkiis waddankiisa iyo xaqa aad ku leeyahay iyo xaqa lagu leeyahay ninka ogaay aha haddaa iska waaya aha
meeshiis aadina oo ama xakaamadda ama kiisa aan waaynin meesha iideedaan waaynin waa tahay
waxaaba jirta markii nimankaan kor laga soo koobo mhm maskiin xaq male sharcina malehe meeshiis maaragtay nin maskiin ay xakaamadiisa jirta ama ay sharcigisa jirtaan soo waynee mhm
ninka wanaagsanoo stuudiyaa fadhiya intaasaa weydiinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu calaykum asalaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu aad u badan ayaad u mahadsantahay waa lagaaga jawaabaya insha allahu tacaala Eh, laakiin haddii lagaaga jawaabo tallaabadii ma qaadaysaa wey adigana cabdiraxmaan waan idin salaam adig iyo haashim axmed qayle maasha allah yidhi ood ku mahadsan yahay haashim sida wacan uu inoo wacigeliyey balse ani waxaan leeyahay inaad wax inooga sheega een, fariintiisa way kala gooday haddii aad maqlayso eh, axmed qayle fariintaada ma dhamaystirno saaxiib sare een, dib barnaamijka ula soo qabso inoo soo dhamaystir Een, caddow waan ku salaamay jamaaika oo asaga la joogo la helay waxa uu yidhi ugu horeyntii ah, aad aad aad buu aad buu u mahadsan yahay haashim sida wacan uu barnaamijka inooga daadihinayo aad baana ula soconna ani su-aal ma qabin laakiin waxa uu yidhi qodobadiisa aad baan u fahmay waana soo dhaweynaya xagaag aad oo badan ayaad u mahadsan tahay cabdiraxmaan waan ku salaamay adiga iyo haashim dhammaantiin waa stone oo jooga tulatula waxa uu stone asagana leeyahay eh, barnaamijka aad buu u wanaagsan yahay haashim qodobada uu ka hadlay si wacan oo wanaagsan ayaan u fahanay anigana waxa aan leeyahay uu yidhi aan eedin dowladda annaka aan is-eedna annaka ayaa qabyaalad ahaan u doorannay soona gelinay sidoo kalena waxa uu yidhi cid inagu qasabtay ma laha markii doorashada ay dhacaysay garab wacan oo wanaagsan baan idin lahaantin idin leeyahay aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum ayuu dhammaan ah, ayay tiri dhammaan caisha journalist een, dhankayo xaafadda katholig ugu horreyntii waxa ay leedahay haashim aad buu u mahadsan yahay wallaahi qabyaalad ayaa kheyrka inaga reebtay runtii waxaan odhan lahaa reer wajeerey qabyaalad aan ka fogaana wakhtiga doorashada soomaali waxay dhahdaa ka fiirsa intaadan falin salaan sare galab wacan oo wanaagsan halo wajeer community radio waan ka xumahay dhegeystahaasi si lama filanayo qadka uga lumay konton iyo kow daqiiqo bay dhaaftay afartii galabnimo saacadda geeska afrika welito waxaanu sii dhex mushaaxaynaa barnaamijka galabnimo iyo weliba qodobadii hawada la soo mariyey ee ku saabsanaa barnaamijka xilkeenna halo wajeer community radio
waa nabadoonoo jawhar horta mar damba kusoo laabmay mar labaad nabadoon soo dhowow mar labaad waa ku soo dhoweynayaa
markaan kuli sida iidi oo hadda aad iga dhegaysanaysa marka aan kuli jawharaan markaan ka hadlo labaatan haye meesha adduunka waxaa ugu daran caafimaada ugu daran m c a gaan u tagnay gafanaan u tagnay lagama tallaala naag urna lagama tallaala meel aan u aadno hadda kiis aan geyno xaqayna u raasanana waa kasi waayne waa midda ugu hoosayso oo lamboor oo la muslimiintii iyo biniaadanka oo dhammaan iskule waa caafimaadka wasalaamu calaykum waraxmat iigana soo jibaal maxaan daqabin maxaan daqabin qos Een, waxa uu yidhi caafimaad caafimaad caafimaad istalaan ayuuna kaalaalaya Ah, health dispensary in laan miya ayuu kaalaalaya aad u badan ayuu u mahadsan yahay intaa oo dhan intaa oo jareana ka calaacanlay ayuu yidhi gaafanaha waanu calaacanlay aad u badan ayaad u mahadsan tahay hallo wajer community radio
هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب سر كسر دو برامجك
وان كدوه ولا الواحد سو جمعالي فرسمان مجالة وجير حسو برتمها مقالة كسر دو برامجك حسو إن واد ما سنتها عبد الرحمن هدي أن أن سؤال هيدا أن سلو ذي هيه
إن كنتي إن واد ما هتسنية هي إن آه، استوديوها إن كولس وان دكتور كأد بس ما هتسنية هي إن أيوة.
آه، عبد الرحمن هل سؤال بندوني إن أنا مشان كشيب هيه
إن سؤاشيda waxa weeyaan in ah, doctorku waxaa sinoo falangeeyey in ah, ward administrator shaqadiisa iyo qofka in tacaliminaas ahaaday waxyaalo fara badan mhm
in ah, waxa weeyaan su-aashan in inkastoo in dhegeysta ribaas ah, yara macnaha yara dul maray ilaa waxaan doonayaa haddii aan musuq iyo in ah, waxyaalo isdabamarinna iyo qofka inaad xilka macnahaas macnahaas u qalmin aan ogaado mhm oona runtii een woodka aan kasoo jeedana aan macnaha aanba aad iska caddahay waayo een xafiiska la fadhiista labada bi- een labada beri oo oo baasig la qaybanaya bis oo carcarasaba ay ku dhalatay runtii
هيه een qeyb een maxa- ma shacabka xaggiis baa laga galaa dastuurkii loo maraa sidee een ward administratorkaas een shaqada macnaha looga qaado waa tahay su-aal wanaagsan aad u badan ayaad u mahadsan tahay waayo waanu kaaga mahadnaqaynaa haddii aan ku ark ayuu yidhi musuq maasuq iyo wax isdabamarin sidoo kalena eh, dhanka cilmigana ay sidoo kale eh, su-aal ka taalo maadaama la yidhi waa inuu cilmi lahaado goob noocee ama wadda noocee aan u mari karaa sifa aan arrinkaas ani ahaan looga doodo sharcigana aan ula tiigsado yidhi aad u badan ayaad u mahadsan tahay hallo wajer community radio hello
halo asalaamu calaykum cabdiraxmaan mr cabaas celbeen galab wacan oo wanaagsan
galab wacan oo wanaagsan dhammaantiin marka hore in barnaamijka baan u guda galaa waa tahay mr cabaas ceelbeen waanu ka xunnahay qadka ayaa ka hiiliyay dib ula soo qabso barnaamijka hallo wajeer community radio
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa cusmaan olajo walheley cusmaan la helay kusoo dhawo barnaamijka cusmaan
waan ku dhaway adow baadan baa ku shabaalnaa waxyar Aan- waad naga raalli ahaanaysa cusmaan adoo raalli ah baafinta number ayaan u yeelnay barnaamijkan in lasoo dhexgeliyo Een, inta badan waan ka cudur daaranaa adinkoo raalli ah eber toddobo labo eber shan eber shan eber eber eber ayaad barnaamijka dhegeystayaal uga soo qayb qaadan kartaan hallo wajeer community radio halo assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma ismalure cabdiraxmaan wayn salaam adiyo hashim elmoge waanu kaa qaadnay ismaalure stageka kusoo dhawo barnaamijka intee jooga studio oo ku dhaway saaxiibo horta waxaa la yidhi mhm horta ani damiin aan ahaan jira hataa magaca isbiil ku jiri haye balse damiin waxaa la yidhi haye wixii marnaas maqla waa qabtaa dhab waa tahay aniga waxaan qabsadaa hadda intaas barnaamij ka socda haye madaxaas tartare iyo kuwa maamulka haya aha waa inay national government iyo county ay xiriiriyaan ay fadhiistaan haye gaabanaagana ay warka gudbiyaan haye balse ani waxaan anna anba arkin aha dad meel fadhiyo hota meel wax xiriirinayo haye haashimi adaa ugu horey waxaa hadlaan maqlaay waa tahay countiga waa la yaaban haye mideeda kale aha hadda an idaacaddaan saa idugu xirin haye maalin waxaan maqlay nin wasiir eh aha waa inaan sii shishay aha
kabaqa haye
madaxda county reebta ay xil ka qaadeen haye si idaacadda ninka waa loo fadjiray xilka waa laga qaada ugu maqlnay haye shooqii shaaq dambe uu kama maqlo mar kale waa tahay nin dadka asaga oo kale dee u dambeys dadweynaha waxa ina loo sheego haddana laga aamusa lagu fiican yimo aadoo badan waa in salaam asalaamaaleykum salaam aada badan aad u mahadsan tahay isma lure waan kaaga mahadnaqayaa sida waxaan ood barnaamijka uga soo qayb qaadatay ciise kabajaan asagana oo sidoo kale eh, dhanka stage grafti nagala soo xiriiray dhanka fariimaha gaagaaban waxa uu yidhi barnaamijka aad baan ula socdaa Eh, sidoo kalena waxa uu yidhi siyaasiyiintani annaka waan kan iyo jabnay wax su-aal aniga ma qabi Eh, ilaahay ayaana sidoo kale eh, ku wada daynayuu leeyahay waa tahay Eh, waxaan is-su'aalay aan wax jawaabno haye haye wakti waan ku siinaya insha allahu tacala hashim Een, cabdiraxmaan galab wacan oo wanaagsan oo dhegeystaan isagana leeyahay waan idin salaamaya dhammaantiin farxaan oo jooga xasan yarow waxa uu yidhi soomaalida dhibka ay qabaan waa qabyaalad balqadka ugu dambeeya waan ka qabto halo wajeer community radio
hallo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma cabdi yoojo wajeer cabay kusoo dhowo barnaamijka walaalkan ku dhaadaan waxaan dhihi lahay chelsea aa qaadaysaa dhihi lahay horyaalka
aad u badan iyo aad u mahadsantay hashim waktiga waa kaada haddii aad su-aalihii soo fududayso si bismi kale.
illahi raxmaan raxiim Eh, xasan maxamed oo booco jooga Mhm.
Eh, barnaamijku aad noogu mahadiyey waa tahay ninka ilahaa waay soomaaliya waxay tiri aan wada tashana ma tashanayno Ahaa.
Eh, marka wuxuu yidhaahda qabyaaladda ayaa aad iyo aad noo dhibtay dhib noogu haysa Mhm.
seen uga baxnaa haye
Eh, su-aasha seen qabiil uga baxnaa waa su-aal diiniyan aad u badan jawaab diiniyanna wax way badan leedahay waa ka hadashay ahay Mhm.
Ee, qabiilka annagaa fasir kale u yeelnay ma ogee macnaha ilaahay ugu talagalay uuna noo sheegay eediisa qur-aanku ugu talagalayna Mm.
waxay iska hadlay tacaarafu Mhm.
marka walaalkay xasan iyo intiina kale oo qabiilka she qabiilku waa run cudur buu nagu noqday aad u badan laakiin waxaa loo baahan yahay annaga marka inaan tashanno Mhm.
haddiiba horumarkeenna iyo nolosheenna uu hortaagan yahay macnaha ilaahba noo sheegay haddaan khalad u isticmaalno Mhm.
inaan ku burburayno waanu Aad.
ku burburna aad u badan haddii waan iska noqotay litacaarafu Mhm.
hadda xa- kal- xasan maxamed oo buuco joogo Mhm.
waxaa waaye xasan maxamed kay haddaa dhahdid Mhm.
kii reer booca ahay Ha.
reer booca haddaad ka sii waayis xasanka kaad dhahaysaa marka waxaad dhahaysaa ama xasankii fardaanowga ahaa Mhm.
ama kii dumaalka ahaa Mhm.
intaasaa loogu talagalay Ha.
hadday laba xasan maxamed isku dhacaan Ha.
ma fahante sifa loo kala Waxaas- sida loo kala qaado Mhm.
xasankii dumaalka ahaa saaro ama kii fardaanowga ahaa litacaarafowgii waa isku aqoonsadeen intaasaa loogu talagalay Aado.
intan kale annagaa ku darnay marka xasanow inaan u noqonno waaye marka aayaddii fasirka ay lahayd aayadda fasirka ay lahayd haddaan siinno oon ilaahay baa raalli naga noqonaya waa tahay ee, qalbigeedana wuu isa soo jeedanaya waa tahay marka wax annaga ee, jawaab cad uu ilaahayna siiyey oo t- sharcigan aan hadda akrinayna bini aadan baa qoray waa tahay Ee, dhantaal fara badan iyo nusqaan fara badanna wuu leeyahay Mhm.
halka sharci oon dhantaal iyo nusqaan aan lahayn waa kii ilaahay aad u kii badan ilaahay marka sida ee, laga rabo haddaan ugu dhaqanno Mhm.
ee, dhibkeenna idilba wuu dhammaanaya marka jawaabta ayadda qur-aanka oo Mhm.
litacaarafuga aan ku soo reebno Mhm.
waxaan kaloo idilna aan iskaga baxno waa tahay Ee, waxaa imaaday cabdulaahi cabey oo riba joogo Mhm.
wuxuu dhahay haddii aad cabasho ka qabta m c egaada Mhm.
ama ward administratekaada Mhm.
ama governagaada Mhm.
cabashadaada xaggeed geysanaysa waa tahay Ee, m c ega haddaad cabasho ka qabto Mhm.
m c ega ninka soo qortay waa adi Mhm.
adaa soo dooratay soo doorato adaa kuwaasi.
kabiirkiisi ah Mhm.
adiga amiirkiisi ah Mhm.
Ee, ninka kaloo dooni ood oga cabani Mhm.
maba jirtaba aad u badan meeshan uu kugu anfici waayey Mhm.
adaa keensatay adaa keensatay reer wajeer adiga intaadan keensanin ka hore maba aqoon Mhm.
haashim cilmooga haddaad soo dooratay Mhm.
ee baarlamaanka keentay reer wajeer maba aqoon Mhm.
marka waxaan kugu lahaa cabdulaahi cabaye oo riba joogow Mhm.
ee, ninkii adaa keentay Mhm.
dhibkiisana adaa og waa tahay soo fahmin Mhm.
qodob aan soo sharaxnay waa jiraa oo Ha.
section 27 Mhm.
of the county government A- act aad u badan ninkii aad soo doorato m c a hadduu ku anfici waaye Mhm.
waad soo celin kartaa aad u badan sharciga isaga haddii haddaa dib haddaan u sharxno waa Mhm.
waqtigu naga Waqtigu qaadana qaadana, laakiin awooddii adiga ayaa leh.
awoodii adiga iskale ninkaa Mhm.
lagu soo celin lahaa aad u badan shantiisa sano ha dhammaysta aan suga haddaad dhahdidna waa adiga Mhm.
akhtiyaar leh Mhm.
ma sugaaye waa waa i ciile haddaan soo celina haddaad dhahdidna Mhm.
awoodda adiga iskale waa tahay ward administratorga ayaa looga sheegana ward administratorga waa nin shaqaale ah Mhm.
oo countiga ka shaqeeya Mhm.
Cou- gu- eh, guddiga doorashada countiga Mhm.
oo county public service board loo sh- loo loo- la yidhaahdo waa tahay ayaa shaqaaleeyey Mhm.
cawashadiisa waxaad u geysan kartaa chief ofsaga u hoos imaada waa tahay chief ofsaga u hoos imaadana waa kan decentralized unit Mhm.
Ee, waxaadan wax qoraal ah oo caddayn lah oo proof leh waa Daliil inay wanaagsan.
ahaadaan Mhm.
adiga laftaada Mhm.
inaad cawato dulmina qof aad oo- aad ku samayso daliilna aad waa haynin.
ina- daliilna aad haynin waa inaad iska dhoortaa waa tahay gafanagaa imaaday Mhm.
gafanagii adaa soo dooratay Mhm.
adaa u codaysay Mhm.
kalgaceel iyo kalsooni aad u yeeshay Mhm.
Ee, waxa aad ka cabanayso Mhm.
oo gafanaga aad ugu cabanaysa maxay yihiin Ha.
gafanaga aala Mhm.
ee, waa kormeera Mhm.
dowladdii golaha wasiiriinta oo toban ayuu qoray Mhm.
shan iyo labaatan chief of sana wuu qoray waa tahay Ee, directayaal fara badanna way kasha hoos shaqeeyaan Mhm.
adiga marka meesha cawashadaada ay taalla Mhm.
wasaaraddii aad t tii barab wadooyinka maya Mhm.
tii ceelasha duri laheyd maya tii isbitaalka maya Aha.
Eh, because eh, governorga shaqo toos oo adi isaga inka dhexaysa ma maba jirto jirtaba tu guud unba inka dhexaysa Mhm.
marka xafiiska aad ka cawa- ka- ka cawanayso Mhm, waa xafiiskee waa xafiiske waa tahay taasa in la ogaado u baahan Mhm.
waxaa imaaday eh, ninka ahaa eh, xuseen oo waagberi jooga waa tahay oo dhahay haddii ma aragtay hor annaga kuurahayne waan gadne Mhm.
horumarka aan sugayna maxay waa tahay xuseen eh, kheyr allah ku siiyee Mhm.
su-aashoo idilba adaa jawaabta Ah, dadweynuhu idilna adaa u jawaabta waa tahay xuseenow annaga haddaama kuurahayna gadne Mhm.
xaq aan qof ku dhahno horumar nagu siiya maba qabnaba maba jiraba ha Ha.
ninkii kuuraha naga gatay iyo Mhm.
annaga isku mid aanan Mhm.
kulliba ardaal baa wadana Ha.
marka ridi qa- qaalintan haddaan kaa gatay Mhm.
meeshaan ku qasha shaqo kuma lihid Uma adig lihid.
qaalintan waan kaa gatay Mhm.
meesha aan ku cuno Mhm.
iyo meesha aan ku shaq Mhm.
ku cun ku qasho Mhm.
adi shaqo kuma lihid waa waa tahay marka arrinta waa taa Mhm.
cilmiga meesha ku jiro waxaa wa Mhm.
markii aan dooro kuurahaada ha ibinin Haya.
ninka markaad kalsooni ku doorato ood meel la fariisato ood tiraahdo adiga waan ku dooranaynaa maxaad rabtaa inaad wax ka qabato Mhm.
uu ku dhaho isbitaalka iyo iskuulka iyo abaarta iyo dhibkanaan rabaa inaan wax ka qabato Mhm.
meeshan aan u dhashay Waa tahay.
waxa aad ka cawinaysiin oo kulli waan ogyahay Waa tahay.
haddaad fursad isiisaan intanaa wax ka qabani Mhm.
hadalkiisa markuu ku qanciyaa la dhahaa kac Mhm.
adiga markaad dhinaca ka orodoo shilinkaada aad ku dhisto ninka inay il ka soo baxda waa laga yaaba waa tahay hodhowna hadduu kugu caasiyo Mhm.
waa nin aad garacan kartuu noqonaya Mhm.
laakiin haddaan kuuraha aan kaa gat Mhm.
adeero iska qaydhaaf qaalinta waan kaa gataa imaanaysa waa tahay waxaa imaaday nabadoon oo johor jooga Mhm.
Eh, intuu geysanaya buu yidhi qof cabashadiisa Hagaag.
haddii ma aragtay eh, nin maskiin Aha.
cabashadiisa xaguu geysana isbitaal la-aan buu johor ka sheegay Mhm.
Eh, nabadoona waxaan ku dhihi lahaa isbitaalka wasaarad ayaa u xil saaran Mhm.
adiga horta markii bajetka la qoondaynaya Mhm.
jowhar isbitaal la-aan waaye ma dhahda waa tahay haddaad dhihin Mhm.
hadda dheh Mhm.
haddaad dhahday Mhm.
m c ega aade daba- dabagal ku samee waa tahay hadduu kugu caasiyu kaa dhaga adkaystay Mhm.
Cas- ninkii j- sarkaalka sare ahaa oo isbitaalka chief officer ka ahaa imaw Mhm.
annaga bajetkayni aaway isbitaalka aan codsana dheh waa tahay haddii aad ku soo sinto ood meesha imaado oo oo cawashadiina uu maqlo Mhm.
wuxuu arkayaa in ma aragtay eh, meesha dhib ka dhacay Mhm.
wuxuu ku dhihi karaa sanadkii hore raalli ahaw Mhm.
dhib baa dhacay arrimihii ma nooma saamaxin meel kale ayaa la geeyey Mhm.
ma aragtay dhibkoola ka weynaa jiray Mhm.
sanadkan aad leedihiin haddii kale jawaab sax baad helaysaa waa tahay Eh, cabashadaada saas u wajah Mhm.
waxaa imaaday ismalure oo stage garifta jooga waa tahay wuxuu dhahay eh, ma aragtay eh, nin wasiir oo hadda ka hore eh, ma aragtay eh, lagu cinqaabay eh, Mhm.
g- baarlamaanka Mhm.
oo impeachment lagu sameeyey Waa tahay.
sheekada idahayd intay ku dambeysay Mhm.
ninkii wasiirka ahaa walaalkay ismalore oo stageka garifta joogo Mhm.
waa runta eh, golaha baarlamaanka county assemblyga wajeer eh, dacwo ay ku soo oogeen Mhm.
ayaga waxay baasmaareen in shaqo laga qaado Mhm.
eh, maxkamad buu tagay Mhm.
maxkamadda markuu tagay wuxuu yidhaahday aniga si aan sharci waafaqsaneen Mhm.
ayaa lii cinqaabay Mhm.
oo ma aragtay eh, shaqatirkaygaba waa si aan sharci waafaqsaneen waa tahay maxkamaddii doodii bay dhegaysatay Mhm.
sidan baarlamaanka uu wixii u wajahay Mhm.
bay dib u- u fiirisay waa tahay asaga doodiisii ay dhegaysatay Mhm.
waxay tiraahday allah ilahe Mhm.
doodda uu wasiirka meesha keensaday Mhm.
waa dood macquul leh Mhm.
sidii ayay shaqa tirki ka joojisay Waa tahay.
sidiiuna shaqadiisa ku wataa Hagaa.
wixiiba maxkamadda hadday diiday Mhm.
wax soconaya ma aha Waa tahay.
marka macnaha waxaa weeye Mhm.
xamaasad inay marka hore unkacda ma aha Mhm.
wax walbaba sharciga inay ku salaysnaadaana la rabaa aad u badan Ah, sharciga hadday ku salaysnaani waayaan Mhm.
hodhow haddaa qofka maxkamad uu tago uu dhaho wixii nidaamkii loo wajahay sharciga ma waafaqsaneen Mhm.
waxay noqonayaan waxaa raalli ahaa walaalkay cabdiraxmaan Hagaa.
shan daqiiqaan kaa qaad kaa Waa qaadanay dhima laha.
dadweynaha reer wajeer waa mahadsantihiin Mhm.
wabilahay towfiiq meel walba En, aad joogtaan su-aashii yaana la eedin su-aashii xasoo jimcaala haa En, isagana musuq maasuq iyo wax isdabamarinayuu ka hadlay haye En, waxaana uu yidhi en, haddii aan ka ogaado word adminka sax waaye sidoo kalena waxa uu yidhi haddii aan ogaado dhanka maadaama aad ka hadashaa tiri waa inuu cilmi lahaado aniga aan Ahay.
ogaado cilmigiisa inuu yahay mid aad u liita ahay En, xagee baan ani ahaan sidoo kale u dabagali karaa Eh, xag- xaguu joogay xasow jamcaale xasoo jimcaala bartamaha magaalada bartamaha magaalada Mhm.
Eh, xasow waxaan ku dhihi lahaa haddii wax caddayn aad hayso eh, petitionkaada ayaad qoranaysaa waxaad u geynaysaa county public service boardka ninkaa shaqo geliyey Mhm.
Go- eh, guddiga shaqaalaynta countiga waa tahay ayaad u geynaysaa waa tahay ood leedihiin nin baad shaqo siiseen Mhm.
shaqadan uguma qalmo aqoontii aad tidhahdeen ha lahaadana ma laho adiga caddayn baa lagaa rabaa Mhm.
xasow walaalow haddii ninkaasi aad wax aadan jirin ka qorto Mhm.
oo meesha uu tago Mhm.
adigu laftaada waad ku ceewooweysaa marka wixii dhab hadday yihiin Ah.
guddigaasi waa inaad u geysaa Mhm.
guddigaasaad ja- u qoraysaa ood leedahay nin aanan shaqadii u qalmin ayaad shaqo siiseen waa tahay Eh, waa in waraaqdii shaqada ay ku xayidsiiyeen oo ay dhaheen shaqada aan ka rabna ninkaasi khibradda inuu lahaada aan rabna waa s- intaas soo sane waa tahay aqoonta ilu- inuu lahaada aan rabnana waa jaamacadda levelkaas Mhm.
waa inaad haysaa Mhm.
oo adiga ay kugu soo noqonin Mhm.
adi mal- maladaada waa inayna noqonin ninkan waxaa la yidhaahday waa inuu aqoon uu leeyahay aqoontiisana ay ku salaysan tahay management and administration hagaag
aktiga sida ku qoran Mhm.
diplomana may dhihin degree-na may dhihin waa Mhm.
ward administrator haa adiga marka aqoonta aad leed aad rabto inuu lahaada tee waay Ha.
sharciga waxay dhaheen waa inuu aqoon lahaada Mhm.
aqoontiisana ay noqotaa Mhm.
management oo maamul ah Mhm.
iyo administration oo lamid ah hagaag marka laakiin certificate diploma degree lama dhihin lama magacaabo lama lama sheego.
magac dhiban.
Mhm.
marka meeshaasi xoogahoo qabyaa ka jirta hagaag qabyadaasna waxaa weeye haddii qofka uu diploma haystana wuu u qalmaa Mhm.
certificate hadduu haystana wuu u qalmaa Mhm.
khibradda inta sanoo la yara soo ogaaw Mhm.
waqtiga la xayidsiiyey wixii qornaana ogaaw waa tahay hadday isdawamarsan yihiin Mhm.
meesha gar baad leedahay Mhm.
haddayna iswaafaqsaneenna Mhm.
meeshii xoogahoo qabyaa ka jirta waa tahay aad oo badan ayaad u mahadsan tahay haashim maxamed cilmoogo barnaamijkeena dhegeystayaal daqiiqooyin ayaa inoo raacay ee, muhiim ayuuna ahaa waana laga maarmaan waana naga raalli ahaanaysaan Ee, dhegeystayaal halka haye halka ayaana kusoo afmeeraya barnaamijka ah, galabnimo dhegeystayaal intii nagala qayb qaata dhanka fariimaha gaagaaban iyo qadka telefoonka aad oo badan ayaad u mahadsantihiin barnaamijka waxaa isku soo dubirid halkaan kaga soo jeedin anigoo ah farsamo yaqaanka faraha fuld cabdiraxmaan cadow waxaa igala qayb qaatay haashim cilmoogo oo si wacan oo wanaagsanna inoogu lafaguray arrimaha ku saabsan een, maamul wanaagga inta badanna dhegeystayaalka ay si wacan oo wanaagsan eh, barnaamijka uga qayb qaateen waxaan idin leeyahay galab wacan oo wanaagsan laanta afka soomaaliga ee b b c da idinku duwayahay dhegeysi wacan